Lambar sagaal dadaalkii soo saaridda ee koowaad. Wakhti dheer may qaadan ka hor inta howlwadeennadii soo saariddu ay xiseeyeen goobta burburka. Mid ka mid ah kuwii ugu horreeyey waa nin Ingiriis ah oo islamarkiiba xasiliyey heshiiska soo saaridda ee Vassar. Wuxuu ku guulaystay toosinta markabka, laakiin halkaa ma dhaafin. tacabbuurayaal macdanqoodayaal iyo ixtiraaqaalayaal kale ayaa yimid stockholm si ay iguna nasiibkooda u qaadaan way soo jiideen oo ay dhigeen dabiino iyo makaadiino qolfoofkooda dhexdiisa laakiin kumay guulaysan ma ahayn ilaa kun lix boqol iyo lixdankii xal kale halkii laga soo saari lahaa markabka oo dhan waxay diiradda saari lahaayeen keliya inay soo saaraan hubka albert von trilleben ee vamland iyo saaxiibkiisa jarmalka ahaa andreas bekel ayaa shaqada bilaabay markooda iyagoo isticmaalaya weelka aariyadda quusinta weelka aariyada quusidu wuxuu u shaqeeyaa sida koob lagu gembiyey biyaha jeeb aariyo ayaa lagu sameeyaa qaybta sare ee weelka aariyada jeebkan wuxuu ahaa saadka aariyada quusaha isaga oo uga shaqaynaya burburka dabiinada iyo qalabyada lagu talagalay wadaad talyaani ah oo boqonaya stockholm ayaa arkay quusayaasha kun lix boqol lixdan iyo saddexdii wuxuu ku qoray xusuus qorkiisa
Dykaren var helt klädd i quusaha waxaa si buuxda uu u xirnaa maqaar oo wuxuu lahaa buudadka xayawaanka oo laba lakab ah wuxuu istaagay kaabad uu ka dego taasi oo surnayd hoosta weelka aariyada quusida waxaan weydiiyey inta uu ku sugnaanayo hoosta wuxuu ku jawaabay saacad barkeed hase yeeshee waxay ahayd dhammaadka oktoobar kadib shan iyo toban daqiiqo weelka aariyada waa la soo saaray ninka wuxuu la qarqarayay dhaxan inkastoo uu ahaa nin xoog badan oo gobolkan ku dhashay inkastoo madow soo noqonaysay iyo heerkuulka biyaha ee baaxadda soddon mitir ahaa quusayaashu waxay ku guulaysteen soo saaridda konton iyo shan qori waxaana ka go'ay farcaankiisa intooda badan wuxuu culayskoodu ahaa in ka badan tan midkiiba waxaa murugo leh quusayaasha intooda badan waxay burburiyeen rakada sare markii ay soo goynayeen qoriga